waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo hilibka ariga suuqyada magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle taas oo ay ganacsatadu ku sababeeyeen qiimaha ariga oo qaali noqday iyo dalabka hilibka ariga ah oo asna batay ganacsatada iibiya hilibka ariga ah oo ka warbixiyey sare u kaca ku yimid qiimaha hilibka ariga la siista ayaa sheegay in macaamiisha hilibka ka iibsataa ay ka kala yimaadaan xaafadaha magaalada jowhar iyo sidoo kale deegaanada ku xeeran taasina ay keentay inay bataan dadka hilibka ariga soo dalbada neefka cadiintaee toddobaatan doolar siddeetan doolar hadba soo u kala fiican yahay lixdan konton ah u yar badeecadaha kawaanka aan ku haynana kiilada shan doolar lix doolara kala iibsanaa waxaa naga iibsado nawaaxiga tuulayaalkana saaran afarta barjo waa nooga yimaadaan ka ganacsanaa neefka cadiinta ee qaal waaye raqiis ma ahan xoolaha daacidan lama qali karo dadweynaha makaa iibsanaayin kiilada shan doolar lix doolaraa iibsanaa tafaariikhna waa gadnaa ximin waa gadnaa sarar waa gadnaa jeeni waa gadnaa calool waa goobeynaa tafaariikh iyo jamlaba waa gadanaa kiiladiisa idaa lix doolaraa la iibiyaa idhacad kale shan doolar isku lacag ma aha idaa la jeceliyaa cudurro badana idaa u fiican yaa lasoo sheegay sida sokorta dhiikarka karastaroolka idaa cudurro badanay daawo u yihiin waa lasoo sheegay hadda idaa waa la xiiseeyaa infectionka idaa daawowa ay yihiin haddana hadda neefka ugu koreeyo eriga inkastoo daatay waxuu yahay qiimihiisa neefka ugu hooseeyo waa lixdan iyo shan midka ugu koreeyo waa boqol iyo toban boqol iyo labaatan siddeetan sagaashan saas isu dhex yaalin marka alxamdulilah shukr bilcaalamiin kiilada hilibka waxaan gadnaa shan doolar muskiilada laba doolar iyo bar rubaca soddon iyo shan kun qaabkaasaan u kala gadnaa ilaahayna waxba naguma yeelin waa un ku dhaqannahay tan iyo taas alxamdulilaahi waxaanun dhalnay meeshaana un ka ceeshayno kusoo korsannay sare u kaca ku yimid qiimaha hilibka ariga ayaa ku soo beegmaya ayagoo dadka ay isu diyaarinayaan bisha barakaysanee rabadaan oo la rajaynayo in dhowaan ay bilato